waxaa bulshada soomaaliyeed lagu qiyaasaa in toddobaatan iyo shan boqolkiiba ay dhalinyaro yihiin waxaana lagaba maarmaan ah in dhalinyarada lagu dhiirogeliyo doorka ballaaran ee ay bulshada kaga jiraan gaar ahaan dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo fursadaha shaqo ee waddanka ka jira mudan ah in dhalinyaradu si gaara uga faa'iidaystaan agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jubbaland cabdulaahi axmed oo hadal ka jeediyey munaasabad lagu xusayey maalinta dhallinyaradoo dhowaan kismaayo lagu qabtay ayaa ku baaqay in dhallinyarada mudnaanta koowaad la siiyo laguna dhiirogeliyo waxbarashada iyo fursadaha shaqo ee waddanka ka jira agaasimaha ayaa tilmaamay in wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jubbaland ay xoogga saarayso horumarinta ciyaaraha iyo kor u qaadista aqoonta dhallinyarada
markasta waxaa muhiim ah in lagu wala wacyigeliyo caafimaadka sida ina ay sbortiska ka qayb qaataan sidoo kaleeto waxaa muhiim ah in dhallinyarada lagu dhiirigeliyo waxbarashada iyo fursadaha shaqo ee ka jiro dalka si ay dhallinyaradu ay hani iyo future iyo mustaqbalkooda uga sii fikiraan qofka dhallinyarada ah waa xilliga dhallinyarada waa fursad uu haysto fursadda ayadahana xilliga la taagan yahay waa inuu ka faa'iidaysto oo ay tahay in dhallinyarada caafimaadkooda iyo maskaxdooda la dhiirogeliyo la kobcigeliyo oy tahay in markii ay qofku dhallinyaro yahay uu fursadaas haysto in waxyaalihii developmentiga ama horumarka jira ee waddanka ka jiro lagu dhiirgeliyo caafimaadkay ka mid tahay si maskaxdiisa looga ilaaliyo waxyaalaha la midka iyo waxyaalaha la midka ee adduunka hadda ka jiro dan waxaan taargeedkeeda u noqon doona insha allahu tacaala ama aanu ma dhallinyarada soomaaliyeed ina ay dhagahooda furaan ay ku baraarugaan inay fursado badan jiraan mas-uuliyiinta halkan jooga oo wasiirada iyo agaasimayaasha guud iyo xildhibaanada iyo degmada nala joogana in dhallinyarada il gooniya loo fiiriyo ka wasaar ahaad wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha annagu maandeedkeenna ama waxaan ka shaqaynaa waa dhallinyaro iyo ciyaaro oy tahay dhallinyarada si loo horumarin lahaa iyo ciyaarihii si loo horumarin lahaa dhallinyarada soomaaliyeed ayaa ah kuwo kaalin weyn ka qaata horumarada kala duwan ee dalka ka jira waxa ayna mudan yihiin in lagu dhiirogeliyo howlaha ay hayaan iyo doorkooda ay bulshada ku dhex leeyihiin